komishinka xakamaynta h i v ga ayaa barnaamij wacyigelineed ka sameeyey jaamacadda aadna aadan oo ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan waxaa kasoo qaybgalay barnaamijka madaxa komishinka xakamaynta h i v ga ardayda jaamacadda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maxamed xaaji yaasiin agaasimaha komishinka xakamaynta h i v ga ee somalilan ayaa ka warbixiyey barnaamijkan komishinkan xakamaynta qaranka sidaa ogtihiinba waxaa ka guddoomiyaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaa maanta halkan idinku yimi ee idinkana idinlii ururiyey maadaamaad tihiin bahdii caafimaadka soomaalida waxay tiraa waxaanad og tahay ma kuu sheega intaan u soconno waxa weeye barnaamijkaasi baraarug baa la yidhaahdaa dhammaan jaamacadaha iyo dugsiyada sare ayaa loogu talagalay waxaa kaloo jira mid waayeelka loogu talagalay si dhammaan aynu wada ogaanno maadaama xanuunkii la odhan jiray covid nneteen iyo xumadiiba aynu ilowsiisay xanuunadeennii hore jiray runtii xanuunkan dee waa ogtihiinoo bahdii caafimaadkaatiino oo ka dharagsantihiinoo in badan waa ku soo dhigateen hadday dugsiyadii hoose dhexa tahay kii sare jaamacadaha iminka laftigooda hadday tahay waa ku dhigateenoo waa garanaysaan haddaa bahda caafimaadka gaar ahaan u sii tiinna dee aad baaba usii garanaysaanoo xanuunkan h i v adsku siyaabaha ku gudbiyo siyaabaha lagu kala qaado intaa waxaa la yidhi ugu muhiimsan ayaa jirta oo soomaalida waxay tiraa been fakatay runimo gaadho kolley siyaabaha lagu kala qaado macallinka ayaa insha allahu tacala inoo faahfaahin doona afar siyaaboodubaa bahalkan lagu kala qaadaa waa marka koowaad galmadaa lagu kala qaadaa galmadii markaa uma kala saarayno xalaal iyo xaaraan waayo xalaasha lafteedii buu soo gelayaa haddaan la ysbaadhin qodobka labaadna waxa weeye dhiig qof lagu shubay oon badqabkiisa la hubin oon la eegin oon la jeegarayn waxaa og tihiin sidaa ka dharagsantihiin maadaama dibahdii caafimaadkana aad tihiin aadnana aad joogtaan run ahaantii waxa weeye farasku ilaa lix bilood horta wuu jiifaa lama dareemo hawadana ma joogo laakiin dhiigga ayuu ku dhex jiraa sidaa darteed waxaan odhan karnaa dhiiggaas haddaan la baadhin oon la hubin qofka lagu shubo waxaa laga yaaba inuu mar dambe xanuunkaasi ku soo baxo maadaamaan xanuunkii lagu kala qaadayn isa salaan iyo seexasho iyo gogol lagu wada cuno wax ama lagu wada seexdo ee xanuunkaasi uu ku gudbayo ficlada aan garanayno markaa dhaqanka xune maanta innagayna haystaa waxa weeye qofkii marka ladhahaysa soo baadh xanuunka haddii laga helo shaqadii baa laga joojinaya taasina waxay keenaysaa cadaawad uu qaadanayo qofkii xanuunka la noolaa haddii markaa la takoorana dee wuxuu noqonayaa inuu isagana xanuunkiisii gudbiyo barnaamijyada noocan oo kale ayaa waxa ay qayb weyn ka qaataan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa halista uu leeyahay cudurka h i v ga iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa in aysan midabta korin dadka la nool cudurka h i v ga